mufaridun fi lcalfi yacni kii waxa weeye ka gaabiyey fi lcalfi cawskii markaa la siin lahaa kii ka gaabiyeyna ay kadaa saasuu markaysagaa isaguna la mid ahaaday ee fadri madkuurka lasoo sheeguu la mid ahaaday fadri garabuu ku yidhi alma'khada meeshii laga qaatay garabuu wakallatii ruddat bicayda yacni markaa masaa'ishaasi waxay ahaadeen kallatii sidii tii oo kaley ahaadeen ruddat la celiyey bicaybin ceeb lagu celiyey wa cadim uu waayey weliyuhaa weligeed yacni marka uu waayey yani markaa meherkii markaa uu waayey iyo wa shibhiha mima culim iyo masaa-ishaas wixii shabaha oo waxyaalaha la garanayo ka mid ahaatay yani ma kula noqonaya markaa inantii ma kula noqonaya mise kulama noqonayo walamru qabla lwaqti qad tacallaqa bilficli liliclaami qad taxaqaqa walamru amarku qabla lwaqti waqtiga ka hor qad tacallaqa wuxuu ku tacalluqay bilficli buu ku tacalluqo liliclaami iclaam darteed buu ugu tacalluqay qad taxaqaqa waa xaqiiquba wa iska tamaamu lbeyt
wa bacdu amarku wuxuu kale ugu tacalluqay ficilka bacda dukuuli lwaqti waqtigu markuu soo galo dabadi lililzaami waajibin yastamiru xaalu iijaabku daa'imayo xaalad talabusi marka lagu dhex jiro ficilka wa qowmun qolo culammada ka midna faruu way ka carareen taxsiilu lxaasil iyaga oo ka baqaya
wuxuu inoo tilmaamayaa amarku ficilka ka hor yacni muxuu markaas siduu ugu tacalluqayaa mukallafka haddii ficilkiiba aan markaa goortii la samayn lahaa aynay weli la gaadhin takliifkan wax lagu kallifaya laleeyahay waa inaad caynkaa samaysaa rabadaan markay timaaddo waa inaad soontaa zawaalku markuu dhaco oo qorraxdu samada bartankeeda ay dhaafto oo ay ka suusho waa inaad tukataa duhur sidaas hadalka lagu leeyahay xilligii la samayn lahaa ficilkuba haddaanu joogin muxuu amarkani markaa faa'iideynayaa wuxuu markaa yacni inoo tilmaamayaa siday culammada jamaahiirtu yidhaahdaan iclaam buu ugu tacalluqaa iclaam buu ugu tacalluqaa waxaa laga tilmaamayaa imtisaalkii haddaanu mar suuragal ahayn oo ficilkii in markaa la sameeya aynay suuragal ahayn shay kalaa suuragaloo waxaa suuragala in ficilkii la casmiyo oo la goosto ficilkii in la casmiyo oo la goosto oo la niyeeyo ayaa ayaa suuragal ah mid kalaa suuragaloo ictiqaad la ictiqaadiyo waajibnimadiisa ayaa suuragal ah oo la ictiqaadiyo ficilkaasi inuu waajib yahay in la ictiqaadiyo ayaa markaas suuragal ah marka iclaamka macnaha uu ka wada waa sidaas waa casmigaas iyo ictiqaadka waajibnimada uu ictiqaadinayo sidaas buu ugu tacalluqay marka faa'iidadaas baa ku jirta iyadoo aan weli waktigii iman in lasii ictiqaadinayo oo lasii casminayo oo lasii goosanayo in ficilka la sameeyo marka uu waktigu soo galo dabadeed ficilku wuxuu ugu tacalluqaa ilzaam wax la yidhaahdo bimacnaa waa laazimin oo waxaa looga jeedaa marka isaga imtisaal baa markaa looga jeedaa uu amarkii qaato uu la yimaado taas buu markaa ugu tacalluqaa waana daa'imaya xaalka ficilkii lagu dhex jiro oo ilaa ficilkii laga faaruqo oo la dhammaystiro takliifkaasi dhici maayo takliifkaasi dhici maayo marka la yidhi salaada tuko salaaddii markuu yacni gudagalo miduu ficilkii waajibnimadiisii ka dhacaya ma aha ee wujuubkaasi wuxuu baaqi noqonayaa ilaa intuu salaaddii ka faaruqayo waajibnimadaasi weli waa saarantoo mukallaf buu ku yahay khitaabkiina sidii ayuu markaysa waxaan markaa ugu tacalluqaya sidaas iyada awood bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen maya waxa weeye mar hadduu ficilkii gudagalo waa ka dhacay bay yidhaahdeen markaysaga yacni iijaabkii saaraa waa ka dhacay ayay markaa yidhaahdeen marka waxay yidhahdeen taxsiilulxaasil baa ka imanayo haddii la yidhahdo ficilkiiyo uu samaynayo oo ku dhex jiro ayuu haddana mukallaf ku yahay oo lagu kelifayaa oo khitaabku sidii u haystaa war taxsiilulxaasil baa meeshii ka yimi ficilkii waaba xaasiloo waa jooga shay xaasila in la taxsiiliyaana maxquul maaha wax suuragala ma aha idan waxa weeye waa in la yidhahdaa markaa uu gudagalo ee mubaasharadii uu bilaabo ayuu ficilku ayuu takliifku inqiaacaya takliifkii marka waxa weye ku tacalluqayay markaasuu inqiaacaya oo go-aya qolyaha sidaas ku tegayna waxa weeye waa muctasilada iyo bacdi ashaacirada ka mida imaamulxaramayn iyo ghazaali ka mid yihiin sidaas yadaabay ku tageen laakiin madhabtaa waa la radiyo oo waxaa la yidhi markaysaga waa qowl daciifa qowlkaasi waayo cibaadadu waxay iska saarantahay ajsaa fara badan bay iska saarantahay dimaduna beri ku noqon mayso ajsaadii oo lala wada yimaado mooyaane taxsiilulxaasilna ma ahe yacni bacdi ajsaadii ka miduu la yimi bacdi aanu la imanna waa jiraan bacdiga aanu la iman baa laleeyahay la kaalay marka sidaas aawadeed ictibaarkaas bay waxay u tahay wax aan markaa yani weli xasilin in markaa lagu la saarayo ama lagu waajibinayo ayay saas tahay oo taloma wax samara abaa ku sugan khilaafka khilaafkan culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa iska khulfi lafdiya bay markaa yidhaahdeen oo waxba marka isaga wax markaa yani samara ah oo ku dhisani ma jirta bay yidhahdeen bacdi ka mid oo shiikhuu ka mid yahay ama shuraaxda kitaabku ka mid yahay baa waxay yidhahdeen maya masaa'il ku dhismayaa jira masaa-ishaana uu inoo sheegi doonaa waa fardu kifaaya walamru amarku qabla alwaqti waqtiga ka hor qad tacallaqa wuxuu ku tacalluqay bilficli buu ku tacalluqay liliclaami iclaam darteed baana ugu tacalluqay ogeysiin qofka la ogeysiinayo oo looga jeedo inuu casmiyo oo goosto iyo inuu ictiqaadiyo inay waajib ku tahay qad taxaqaqa waa xaqiiqoobay waa iska tamaamulbeyt wa bacdu wa taxaqaqa waa taxaquqay markaa yacni amarku bacdu ay bacda alficli ficilka markaa daba bacda alwaqti waqtiga dabadii lililzaami ilzaam buu ugu tacalluqay amarku qad tacallaqa waa ku tacalluqay amarku tacallaqa waa ku tacalluqay amarku bacdu ay bacda alwaqti waqtiga dabadii wuxuu ugu tacalluqay lililzaami ilzaam ayuu ugu tacalluqay oo ah imtihaal in looga jeedo waa uu laaziminayo in la gudagalo yastamiru xaal ilzaamkaasi yahay yastamiru mid daa'imaya xaala talabusi marka lagu dhex jiro wuu daa'imaya wa qowmun qolo culammada ka midna faruu waa ka carareen mas'aladaas inay taqriiriyaan oo sugaan iyagoo ka baqanaya marka isagaa inay taxsiilu xaasil ka noqoto falaysa yujzii falaysa yujzi'u bay ahaydoo ibdaal baa lagu sameeyey hamsadii oo ya- baa loo bedelay falaysa yujzi ay falaysa yujzi'u ma gudayo man lahu yuqadimuka ficilkii hormarinaya oo waqtigiisii ka hormarinaya markaa ma gudayo yujzaa in loo akriyaa waa suurowda haddii saa la yidhahdana waxay noqonaysaa lama abaalinayo laakiin saa waa laga fiican yahay muraadka in saa looga jeedo ijzaa baa laga tilmaamaya ee waxa weeye jazaa laga tilmaamaya falaysa yujzi ay falaysa yujzi'u ma gudayo oo qofkii ka gudi maayo man lahu yuqadimuka waqtigiisii ka hormarinaya ka gudi maayo dimadiisa waajibka ka dhici maayo yani takliifkaa beri ka noqon maayo ama mas-uuliyadiisii ka bixi maayo walaa calayhi duuna xadrin yuqdimu walaa yuqdimu marka isagaa ficilkii ku hormari maayo calayhi ay cala alficli duuna xadrin xaaraantinimo in la-aanteed bimacnaa taxriim iyadoo uu ka maran yahayna ficilkan la iman maayo wadaaka xukumka aynu soo sheegnay u sugan yahay atacabudu tacabudkii weeye wadaa xukumkaasi yacni marka atacabudu ay markaa litacabudi tacabudka u sugnaaday waxyaalihii cibaadada maxdiga ahaaday wamaa ay waladii kii tamaxada u barax tirmay lilficli ficilka u in la sameeyo unu barax tirmay fataqdiimu horumarinta fiihi gudihiisa fataqdiimu markaa horumarinta la hormariyaa murtadan waa mid laga raali noqday fiihi gudihiisa fataqdiimu asha ayaa markaa yani damiirkii ka deeqday oo fataqdiimuhu horumarintiisa la hormarinayo murtadaa fiihi wuxuu inoo tilmaamayaa haddii haddaba ficilka in laga hormariyo waktigiisa inaynay ahayn khaasatan hadduu wuxuu cibaado yahay oo tacabud maxdiya looga jeedo yacni cibaadanimo uun looga jeedo waktigiisaas in laga hormariyaa suuragal ma ah haddii laga hormariyo ciddii ka hormarisay ka gudi maayo oo waajibkaasi ka dhici maayo horumarinta uu hormarinayo iska daa inuu markaa waajibku kaga dhace saas si la-eg dembi ka madhnaan maayo taqdiimkaa uu ku sameeyey weliba aasin buu ku noqonayayo waa ku dambaabaya oo cudurdaar sharciya oo markaa taqdiimka fasaxaya mar haddaanu haysanin inuu taqdiim ku sameeyaa ma bannaana cudurdaarka sharcigina waxa weeyaan oo kale sida safarkii oo kale inuu markaa jamcu taqdiim sameeyo oo salaaddii duhurkii iyo casarkii uu waqtigii duhurka isugu keeno ama maqribkii ceshii waqtigii maqribka uu isugu keeno markaa tan noocaas iyadu waa mustatna wixii sidaa aan daliil u lahayn ee tacabud oo cibaado ah iyaga markaysagaa waktigooda in laga hormariyaa markaysagaa ma suuragal ah qofkana ka gudi mayso waajibkuna kaga dhici maayo bale aasin buu ku noqonayaa wuxuu inoo tilmaamayaa taasi waa wixii yacni markaa uu barax tirmay cibaade eh ila waxa weeye cibaadadana waa in markaa tawqiifiya weeyo wax kasta oo la samaynayo waa in nas ay ku taagan tahay man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun inay marduudo tahay baa la tilmaamay allahu adina lakum am cala allahi taftaruun ma ilaahay baa idin idmamsa rabbi baa ku been abuuranaysaa am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiini maa lam ya'dan bihi illah marka adilo badan baa inoo tilmaamaysa cibaadaduna hadday mar tawqiifiyo tahay wax kastoo lagu samaynayo waa in daliil loo hayaa haddii haddaba ay tahay in la sameeyo muraadkuuna hadduu yahay ee aan markaa khusuus tacabud oo keliya aan looga jeedin tacabuduun muraadku haddaanu ahayne markaa mafcuuliye looga jeedo oo ficilkaa in la sameeyo loo looga jeedo taqdiimka la hormariyaa waxa weeye waa mid laga raalli yahay taa tusaalihiisu waxa weeye waxyaalihii markaa ku saabsanaa daymanka in layska bixiyo wadaa'icda in la celiyo ammaanooyinka in la celiyo waxyaalihii qasbiga iyo boobkiiyo wixii la midkaa in la celiyo yacni markaa xaaskii markaa in la masruufo waxyaalaha noocaas oo kale ee infaaqyada iyo xoolaha iyo markaa ku saabsan yacni turuugta taqdiimka la hormariyaa waxa uu yahay markaa mid murtadan ah oo laga raali yahay weeye oo bimacnaa waa la ogol yahay qofkiina waxa weeye wuxuu ku noqonayaa taqdiimka uu hormariyey hadduu mar niyatulimtisaal u sameeyey waxa uu noqonayaa markaa mid yacni ajar ka hela oo ma'juura ayuu noqonaya taqdiimkaasina waa miduu u bannaan yahay taqdiimkaasina waa miduu u bannaan yahay allaahuma ilaa markaysa waxaan markaa daliil inuu diido mooyaane sidaas yada abaa marka isagana qaacidadiisu ay tahay wuxuu yihi fataqdiimuhu shaarixu fataqdiimuhu qabla waqti luzuumi jaa'izun mujzin waa bannaan yahay waqti luzuumka horteed in la hormariyo waana qofkii waa ka gudaysa maa lam yashtamil ataqdiimu calaa amrin muxaramin haddii aanu markaa taqdiimku aanu koobsan waxay bannaan tahay muddada aanu taqdiimku koobsan shay markaa xaraam ah yani marka aanu koobsan yani waa bannaan falaysa yujzi markaa ma gudayso man lahu yuqadimu kii markaa waktiga ka hormarinayay ficilkaas waajibkaa ka waktigiisii ka hormarinayay ka gudi mayso walaa calayhi duuna xadrin yuqdimu walaa yuqdimu kuma hormarayo calayhi ficilkaas duuna xadrin xaaraantinimayn la'aanteedoo bimacnaa ismi ka madhnaan maaye aasin buu ku noqonaya wadaakaasi atacabudu yacni markaysagaa waxa uu yani yahay kaas markaa xukumkaa lagu soo sheegay atacabud waa wixii cibaado maxdiya looga jeeday wamaa tamaxada ay waladii kii tamaxada u barax tirmay lilficli samayn ay lilmafcuuliyati samayn la sameeyo u barax tirmay oo muraadku inuu yahay in la sameeyo ee wakti in markaa lagu xadido aanu muraadku ahay fataqdiimu markaa horumarinta la hormariyaa kaas murtadaa fiihi waa mid markaa laga raali noqday murtadan bay ahayd oo nadmiga darteed buu tanwiinta uriyay wamaa ilaa haada wa haadaa yantasib wamaa yantasibu wixii abtirsada ilaa haadaa kaasoo marka ah tacabudka iyo wa haadaa kaasoo mafcuuliyada ah oo labada marka isagaa nooc markaa mid walba gees ka shabaha fa fiihi khulfun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo qad juliba la soo jiiday duuna nasi nas la'aanteed waxa uu inoo tilmaamayaa in waxa weeye haddii laba shaa'iba ay ku sugan tahay oo laba shay baa markaa laba barax baa ku sugan wuxuu isugu jiraa oo markaa uu dhex yaallaa tacabud iyo mafcuuliyo oo mid walbana gees buu ka shabbahaa mid walbana yacni markaa gees ayuu ka shabbahaa yacni waxa weeye wuxuu ka shabbahaa geestii tacabudkii cibaadada gees buu ka shabbahaa geestii mafcuuliyadana gees buu ka shabbahaa taasi waxay ahaatay waa sida markaa zakada iyo ashyaada la midka ah ta noocaasi waxay tahay khilaaf baa ku sugan khilaafkaas oo waxa weeye yacni markaa masaa-ishaas gelaya waxa weeye waa wixii aan nas ku soo aroorin wixii nas u cayimay sida nasku sheegay ayaa markaysa waxaan markaa la maraya macnahaas buu inoo tilmaamaya marka waxa weeye zakada oo kale taqdiimkeeda nas baa ku soo arooro waa la hormarin karaa laba shaayibaa ku sugan oo gees waxa weeye waa cibaado oo arkaantii islaamka ka mid gees kalena markaysagaa shaa'ibo kalaa ku suganoo mafcuuliye in looga jeedo oo markaa yacni dadkan masaakiinta iyo fuqarada iyo kuwa la midka ah in yacni xaajadooda la awdo ayaa looga dan leeyay xaggaana mafcuuliyadu ka shabahaa xagga kalena wuxuu ka shabahaa tacabudku ka shabahaa laba shaa'ibo ama laba barax baa ku sugan labadaasu isugu jira mar hadduu labadaa dhex yaallo labadaa isugu jiro kanna waa shabahayo in la ilxaaqiyo waa surowda kanna waa shabahayo in la ilxaaqiyo waa surowda yacni marka labada noocba sidaas iyadaa ayuu markaa u shabahaa marka waxaa weeye zakada waxaa ku soo arooray daliilo xadiidkii cabbaas waa kii nebigu sala allahu alayh wasalam yani tilmaamayey inuu zakada markaysa waxaan markaa uu hormariyey masaa'il kaleoo iyaguna saasi la-eg ku sugan iyaguna waa jiraan masaaishaasi waxa weeye waa weysadoo kale weeye masaaisha nusuusta naska kusoo arooro kale weysadaa ka mid a weysada markaysa waxaan markaa waxay shabahdaa mafcuuliyana gees bay ka shabahdaa tacabudna gees bay ka shabahdaa yacni tacabudna gees bay markaa ka shabahdaa markay sidaas iyada a tahay laakiin daliil baa la hayaa oo tilmaamaya in la hormarin karo ayaa la hayaa daliilkaasi markaysa waxaan markaa nas iyo ijmaacba waa jira ijmaac waa jiraa ee culammadu waxay isla ogol yihiin waktigaan soo gelin markaa la weysaysan karo waa isla ogol yihiin waa midda kale nusuusina waa kusoo aroortay marka qabla alwaqti waa markaa waxaa dhici karta in la weysaysto waa suuroobi karta wamaa ilaa haada wamaa yantasibu wixii markaa nisbe sheegto abtirsada ilaa haadaa kaasoo tacabudka ah iyo wa haadaa kaasoo mafcuuliyada ah in muraadku yahay in la sameeyo un fa fiihi khulfun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo qad juliba la soo jiiday duuna nasi nas la'aanteed oo bimacnaa khilaafku wuxuu gelayaa wixii markaa aan nas lahayn waa gelaya labada keebaa la ilxaaqinaya wa qaala ina alamra laa yuwajahu ilaa ladaa talabusin muntabihu wa qaala wuxuu yidhi muntabihun yacni markaa sheekh baraarugsan ama qowm baraarugsani waxay yidhaahdeen ina alamra amarku laa yuwajahu lama soo jeediyo oo laguma soo markaa jeediyo markaa yacni mukallafka ilaa ladaa talabusin yacni mooyaane marka la dhex galo ayuunbuu amarku muwajah yahay laakiin inta ka horraysa amarku qofka muwajahba kuma aha wuxuu markaa yacni kusoo amarkaasi qofka wuxuu ku yacni kusoo tacalluqaya oo muwajah ku noqonaya markuu ficilkii dhex galo haddaanu mar ficilkii dhex gelin inuu waxa weeye amarkaasi muwajah ku yahay ka dhalan mayso halkanna wuxuu inoo tilmaamayaa qowm ama qolo usuuliyiinta ka mid a oo fannigan usuulka markaisagaa ku baraarugsan oo bimacnaa aqoon u leh ayaa waxay yidhaahdeen amarku addoonka mukallafkaa wuxuu muwajah ku noqonayaa markuu dhex galo oo mubaasharo la yimaado ficilkiisa markuu dhex galo ayuu muwajah ku noqonaya laakiin haddii aanu markaa ficilkiisii aanu dhex gelin muwajahba marka hore kuma ahoo markaa yacni khitaabkan isaga markaa markaa mid ku jihaysan maba aha bay yidhaahdeen halkaas yada abay ka saareen masalada noocaasa waxay ku dhisan tahay mas'ale la yidhaahdo yacni takliifku ficil la isku kallifaa intaan ficilku waxa weeye aanu xasilin qofku qudro ma u leeyahayo ma awoodi karaa qudraduse waxa weye macaalficil bay ahaatay mise qabla alficil bay ahaatay masaa-isha noocaasa ayay ku dhisan tahay qolyaha ashaciradu waxay qabaan jamaahiirtoodu ama badankoodu waxay qabaan in waxa weeye qudradu maca alficil inay ahaatay qudraduna waxay yidhaahdeen waxa weeye waa khalqu qudrati aacati bay yidhaahdeen waa tawfiiqii bay ku fasireen marka sidaas aawadeed ficilka la jirkiisay ahaatay kama horrayso ficilka haddii la yidhaha ficilka waa ka horraysaa waxa weeye arrinka noocaasi wuxuu noqonayaa yacni in la yidhahdo ficilka la jirkiisa ma jirto ayay markaa ka dhalanaysa bay yidhahdeen waayo mas'alay qabaan ku saabsan caradka waxaa la yidhahdaa laa yabqaa zamaanayni laba zaman inuu shay caradi baaqi noqdo wax suuroobi kara ma aha marka waxa weeye qudrada markaa addoonkuna waa shay carada oo soo dariday weeye maadaama sifa caarida ay tahay sifadaa caaridadaa suuragal maaha in la yidhahdo qablaalficilna waa joogtaa maca alficilna waa joogtaa wax dhici kara ma aha marka waxa weeye waa in labada mid la yidhaahdaa qabla alficil in la yidhaahdo macaalficil ma joogto la yidhaahdo ta noocaasina baatil weeyo arrinkaa muctasiladu ku tageenna wax suuroobi kara ma aha marka sidaas aawadeed waxaa laazim noqonaysa bay yidhaahdeen in la yidhaahdo waa maca alficli ayaa markaa ka dhalanaysa bay yidhahdeen oo halkaasay ka saareen inkastoo mas'alada carabka ku saabsan inaanu baaqi noqonaynin laba zamaan ay ashaacirada sida macruufka ay ka tahay ay qabaan haddana waxa weeye bacdi ashaacirada ka mid oo mas'aladaa khilaafay waa jiraan oo innaga kitaabkii hore kusoo naqlinay inuu waxa weye ibraahim albayjuuri inuu ku yidhi kitaabkiisa tuxfatulmuriidka la yidhaahdo waalxaqu ana alcarada yabqaa zamaanayni wa calayhi falaa maanica min taqadumi alqudrati cala aaacati canha tuxfatu lmuriid safxadda boqol waxa uu tilmaamayaa ibraahim albayjuuri xaqu waxa weeyaan inuu caradku laba zamaan baaqi noqonayo ayaa xaqu yahay sidaas marka lagu dhisana wacalayhi falaa maanica min taqadumi alqudrati cala aaacati canha yacni wax markaa yacni diidayaa ma jiro inay qudrada daacada la awoodaa inay daacadii ka hormarto wax diidayaa markaa ma jiraan halkaas markaa sidaas yadaa guud wakadalika culammada kale ee dhaliilay mas'aladaas marka waxa weeye ashaaciradu ay ku tageen ee radiyey waxaa ka mida abulmucaali aljuwayni imaamu alxaramayn baa radiyey oo kitaabkiisa usuulkaee burhaanka la yidhahdo markuu mas'aladan ka warramayay waxa uu yidhi yacni sheikhii abilxasanba yacni wuu naqdiyey oo waxa uu yidhi wamadhabu abilxasan raximahu llahu mukhtabitun cindii fi hadihi almas'ala yacni waxa weeye takhabud buu mas'aladan kaga dhacay oo bimacnaa waxa weeye si yacni sax oo la fahmi karo oo yacni markaa saxiixa mas'aladan kama marin hadalkaasna waxa uu ku odhanayaa imaamuulxaramayn kitaabkiisa usuulkee la yidhahdo alburhaan fii usuul fiqh yacni juska koowaad safxadda saddex iyo sagaashan daarulkutub alcilmiya dabcat luulaa marka waxa weeye calaa kulli xaal imaamuulxaramayn oo kale sidaas yada ah ayuu marka u khilaafay marka mas'aladan waa mas'alo daciifa ah ay ku tageen marka qolyaha ashaacirada jamaahiirtooda ay ku tageen oo ah carabku laba zamaan baaqi noqon maayo qudrada daacada la awoodaana maca alficli bay ahaatoo kama horrayso yacni sidaas iyada a marka waxa weeye qowlkaas uu ku tageen waa qowl marka isagaa daciifa weeye waxaana la yidhi waxaa ka dhalanaysaa waxyaalo lawaasim baatila ka dhalanaysa lawaasimta baatilka ka dhalanaysa waxaa ka mid ah in la yidhahdo haddii amarkii aad tidhaahdaan muwajah kuma aha mooyaane marka la gudagalo ra'yiga kale odhanaya marka la gudagalo waa inqiaacayaana idinku aa leedihiin ashaacire haddaad tihiin taa macnaheedu miyaynay ahayn qofkii mukallafba ma aha miyaynay ka dhalanaynin in la yidhaahdo qofkii mukallaf kuma aha ilaa uu gudagalo mana marka waxa weeye ilaa uu awoodo mukallaf kuma aha mana awoodayo ilaa uu gudagalo yacni haddii aanu markaa gudagelin awood uma laha mar haddaanu awood u lahayn yacni mukallafba markaa ku noqon maayo oo takaaliiftii sharcigaba inaa ridaan miyayna ka dhalanaynin marka waxa weeye mas'aladan qudrada ku saabsanna dee laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa baa ilaahay yidhi maadaama markaa la yidhi nafna waxay awoodaysa mooye wax kale laguma kellifin dadka aan la iman takaaliiftii sharciga ahayd aan la iman waxa markaa yacni aayaddu ay tilmaamaysaa ilaahay inaanu ku kellifin qofnaba wuxuu kari karaayo mooyaane wax kale miyaynay ka laasimayn in la yidhaahdo may awoodi karaynin ficilka inay la yimaadaan ila mabay samaynayn hadday salaad tahay may tukan sidaas aawadeed may awoodayn hadday xaj tahay may markaa xajinin sidaas aawadeed may awoodayn ila may samayn oo qudraduna ficilkay ku lamaanayba hadday iimaan tahay iimaanka inay la yimaadaan may awoodayn ila waxa weeye awooddu waxay ku lamaanayd iimaankee intaa dhammaanteed haddii sidaas iyadaa la yidhaahdo miyaynay noqonaynin mar haddaynay awoodayna mukallaf kumay ahayn laasimka noocaasoo baatili miyaanu ka dhalanaynin qaacidaduna ay tahay maa lazima minhu baatilun fahuwa baatil wixii baatil ka laasimaa isaguna baatil weeye sidaas aawadeed markaa shiikha aamidi la yidhaahdaa waxa uu yihi sida ibnu najaar iyo culamo kaleba ka soo rareen qaala alaamidiyu itafaqa annaasu calaa jawaazi takliifi bilficli qabla xuduusihi siwaa shuduudin min asxaabina aamidi waxa uu yidhi dadku waxay isku waafaqeen takliif inuu bannaan yahay ficil laysku kellifaa intaan ficilkaasi markaa aanu soo darrinin oo aanu xasilin ka hor in lagu kellifaa inay bannaan tahay sidaana waxa isku waafaqay dadkoo dhan siwaa shuduudin min asxaabina in yaroo shaad noqotay oo asxaabtayada ka mida mooyaane inta kaleba sidaasay isku waafaqeen calaa ikhtilaafi firaqihim wa nixalihim yacni calaa ikhtilaafi firaqihim hadalka sheikha kama mid ahaa waa bayaan baan uga jeedaa wuxuu hadalkaa aamidi ku soo naqliyey sharxulkawkab waxa uu ibnu najaar aamidi kaga soo raray sharxulkawkab almuniirka mujalladka koowaad afar boqol iyo saddex iyo sagaashan kitaabka aamidi laftiisu waxaa markaa laga heli karaa meelaha qaarkood sida markaa maktabadda lajnatulqadaa lafteeda waa marka waa yaalla marka waa laga eegi karaa wakadalika nihaayatu suulka isnawi laftiisu waxa uu ku soo raray kitaabkiisa markaa minhaajka uu ku sharxayo nihaayat usuulka oo waxa markaa uu isaguna ku soo raray mujalladka koowaad boqol iyo saddex iyo konton marka waxa weeye taasi waxay ku tusinaysaa in waxa weeye ahlucilmiga badankoodu inay qabaan takliifku mubaasharada ficilka ka hor inuu qof ka saaran yahay oo mukallafku yahay horena shiikhu wuxuu inoogu soo sheegay iclaam inuu ugu tacalluqo inta yacni wakhtiga inta ka horraysa laakiin wakhtigu markuu soo galo walow yaanu samaynbe inuu imtihaal ugu tacalluqo sidaasuu horena inagu soo sheegay marka calaa kulli xaal sheikhu waxa uu yihi wa qaala waxay yidhaahdeen muntabihun ay qowmun muntabihun qolo baraarugsan ina alamra amarku laa yuwajahu lama tawjiihinayo oo mukallafka looguma soo jeedinayo ilaa ladaa talabusin marka la gudagalo mooyaane wakti ka horaysa laguma soo jihaynayo markaa uu gudagalo ayuunbuu qofkii muwajah ku yahay fallawmu yacni canaanta qablahu ay qabla alficli lagu canaananayaa mukallafka cala talabusi gudagalka markaa la gudagalay weeye ee lagu dheehmay bilkafi tegitaan markaa ficilkii laga tegay ama laga gaabsaday oo laga gacan haystay waayo mas'aladaasi min adaqi lususi yacni marka aasaasyada ama masaa-isha usuulka ah ta uu marka kuwa ugu markaa qarsoon bay ka mid tahay ee ugu daqiiqsan waxa uu inoo tilmaamayaa mas'alada yacni ibnu subki sheikha la yidhaahdo ayaa waxa uu yidhi mas'aladii ishkaalkii lagu soo arooriyey ra'yiga hore ayuu doonay inuu ka jawaabo oo ku saabsan waxa weeye hadduu ficilkii qofku samayn waayo miyana ka dhalan inaanu mukallafba ku ahayn dabaed marka isagaa waxa uu ku tawjiihiyey oo uu ku tilmaamay kitaabkiisa markaa waxa weeye alibhaaj fii sharxi lminhaaj markuu ibhaajka ibhaaj kitaabka la yidhaahdo ee minhaajka markaa baydaawi minhaaj lwusuul ilaa cilmi lusuul kitaab la yidhaahdo baydaawi qoray dabeedna markaa culamo badan baa sharaxday culamada sharaxday waxaa ka mida labada subki oo bimacnaa sheikha waalidka ee taqiyadiina subki baa sharaxa bilaabay in yar markuu sharaxa waday ayuu ka dhintay inankiisii taajuddiina subki oo saaxibu jamci ljawaamica baa sharaxii dhammaystiray waana matbuuco waa la daabacay isagoo saddex mujallad ah marka kitaabkiisaasu wuxuu ku odhanayaa maya sidaa u fahanteen ma aha markaanu leenahay mubaasharada ayuu waxa weeye takaaliiftu ay muwajah tahay markanuu ficilkii la iman waaye oo xajkii la iman waayey ama salaadii la iman waayey markaa qudheeda tarki buu baashiray oo mubaashiro ula yimid tarki wax la yidhaahdo ayuu baashiray oo dhex galay tarkiguna waa ficil sida saxiixaynu soo sheegnay mar hadduu tarkigu ficil yahay mubaasharadaa ficilkii uu ku dhex jiraa taxriimkii ugu tacalluqaya wujuubkii yaanu ku tacalluqina taxriimkii baa ku tacalluqayaoo shayga waajibkaa in laga taga waa xaaraan sidaas aawadeed ayaa takaaliiftu inay dhacdaa mas'aladeeda aynay uga laasimaynin oo sidaa lagu tawjiihinaya waxaanu ku tilmaamay inay taasi tahay taxqiiqa inay tahay mas'alada la taxqiijinayo laguna ishkaal bixinayo shanqiidigu waxa uu odhanayaa waladii yadharu annahu khilaafu taxqiiq walow markaa ibnu subki haba ku magacaabo saasi inay taxqiiqa tahay ee sida muuqanaysaa waxa weeye inay saasi taxqiiqa weydaarsanto oo khilaafsan tahay weeye waana alinsaana mukallafun bilficli qabla shuruuci fiih inuu qofkuna uu mukallaf ku yahay ficilka lagu kelifay intaanu gudagelin ficilka ma'muurun bian yubaashirahu lana amray markaa inuu baashiro oo ficilka markaas sameeyo oo dhex galo wa hada mabniyun calaa qaacidatin taasina waxay ku dhisan tahay markaa iyagu ay sheegeen subki iyo qolyo la mida calaa qaacidatin qararaha almutakallimuuna min alashaacirati wagayrihim wa hiya qaacidatun baatilatun bilciyaani laa daliila calayha yajibu alrujuucu ilayhi min caqlin walaa samcin waa qaacido baatila ah oo la arkaayo inay baatil tahay wax daliilana aan lahayn wa hiya qowluhum ina alcarada laa yabqaa zamaanayni liistixaalati dalika faalqudratu cala alficli cindahum caradun wa baqaa'u lcaradi cindahum zamaanayni muxaal waxay yidhaahdeen yacni markaa caradku laba zamaan jiri maayo waa mustaxiil sidaasi awoodda ficilka la awoodaana waa carad bay yidhahdeen addoonku awooda oo qudrada xaadisadii addoonkuu leeyahay ila qudrada addoonku qadiimo ma ahe qudrada yacni xaadisada ah waxay saa ka ixtiraazayaan qudrada ilaahay bay ka ixtiraazayaan oo laa yabqaa zamaaneyn iyo wax la mida lama odhanayo qudrada ilaahay ee waxay u jeedaan qudrada markaa xaadisada ah ee waa qudrada makhluuq leeyahay waa carad bay yidhaahdeen caradna laba zamaan inuu baaqi noqdaa mustaxiil weeye bay yidhaahdeen falow taqadamat calaa wujuudi alficli lacudimat cinda wujuudihi haddii ay ka hormari lahayd ficilka waxaa la waayi lahaa markaa ficilka la helo ayaa la waayi lahaa falaa yakunu mutacalliqan lahaa falaa yakuunu yani markaa mutacalliqan lahaa yacni ma noqonayo dabeed markaysa waxaan markaa ficilku qudrada markaysa waxaan markaa mid yani ku tacalluqa ma noqonayo falaa yakunu mutacallaqan dheh falaa yakunu mutacallaqan lahaa yani markaa ficilku ma noqonayo mid markaa ku yani markaa tacalluqo oo yani tacalluqiisu uu u sugnaaday ama markaa yani qudrada uu ku tacalluqa ma aha qudrada mid uu ku tacalluqa ma aha liincidaamiha fayalzamu cala hada alasli albaطili ana alamra inama yatacallaqu bilficli tacalluqa ilzaamin xaala xuduusihi laa qablahu marka adigu calaa kulli xaal mas'alada noocaas ah waxa marka ay tahay waa mas'alo markaysa waxaan markaa daciifo ah waxaanay tahay waa mas'ala baatila ay markaa ashaacirada badankooda ama jamaahirtooda ku tageen saynu tilmaanayna waa ka markaa naqdiyey imaam alxaramayn laftiisu waa ka naqdiyey waxaana markaa yani ay ahlucilmi badani tilmaameen qudradu in laba nooc ay tahay labada nooce qudradu ay tahay midna waxa weeye waa qabla alficli midna waa maca alficli qudradii hal mid bay ka dhigeen oo tawfiiqun bay ka dhigeen sidaas aawoodee siday u tawjiihinayaan nusuusta soo aroortay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila oo man istataaca ilayhi sabiilan hadday tahay ka istiaacada lihi ka samaynaya un hadday tahay miyaan macnaheedu ahayn kii aan xaj samaynin ma keri karayn haddaanu mar keri karaynna xajku waajibba kuma ahayn marka nusuustaas siday u tawjiihinayaan ida nusuusta si loo tawjiihiyo waxaa laazima in la yidhaahdo qudradu waa laba nooc mid waa tawfiiqa iyo makansiinta ficilka la waafajiyo ee markaa la yani la solansiinayo midna waxay tahay waxa weeye waa asbaabtii inay xaasil tahay oo asbaabtii ficilka lagu samayn lahaa waa inay wada xaasil tahay oo la hayo marka waxa weeye labada qudro midna waa qabla alficli waata takaaliiftu ku xidhan tahay midna waa maca alficli oo takaaliiftu kuma xidhne ee waata tawfiiqa iyo waafajinta ahaatay sidaas yada abaa nusuusta lagu jamcin karayaa la isuguna keeni karaya qolyaha markaa ashaacirada qudhooda qaar tilmaamay saas waa qolyaha markaa ashaacirada qudhooda qaar tilmaamay saas waa jira oo ibraahim albayjuuri kitaabkiisa tuxfutulmuriidka la yidhaahdo ibraahim albayjuuri kitaabkiisa tuxfatulmuriidka la yidhaahdo intuu suaal su-aasha ishkaalkaa isweydiiyo oo yidhaahdo haddii ficilkii la yidhaahdo wuxuu haddii la yidhaahdo qudradii ficilkay wehelisaa oo ficilka ka hor la heli maayo miyaynay ka laazimayn in la yidhaahdo yacni addoonku mukallafba ma aha waayo qudro wax la yidhaahdo uma ahayn qudro wax la yidhaahdo ficilkan uma lahayn mar haddaanu qudro u lahaynna mukallaf inaanu ahayn miyaynay ka dhalanayn dabeedna inuu ishkaal bixiyuu doonayaayo wuxuu ku ishkaal bixinayaa oo odhanayaa waxaa la odhanayaa markaysa waxaan markaa qaadir buu ku ahaa bilquwati alqariibati buu qaadir ku ahaa bimacnaa wuxuu ishaarayaa marna waxaa la odhanayaa waa qaadirun bilquwati marna waxaa la odhanayaa waa qaadirun bilficli macnahaasuu ishaarayaayoo tilmaamaya inkastaanu qaadirun bilficli aanu raacin haddana muraadku u jeedaa waa macnahaas oo waxa weeye qudrada markaa ay nafinayaan inuu yahay qaadirun bilficli inay tahay qaadirun bilquwati alqariibati inaynay ahayn ayuu halkaana ku ishaaray calaa kulli xaal taxaawiyadu wuxuu ku tilmaamayaa qudradu in laba noocay tahay nooc qabla alficliya iyo nooc maca alficliya waana sida markaa culammada ahlu sunnuhu ku tageen sidaas iyadaa weeye waana sida imaamu alxaramayn laftiisu markaa uu ishaarayo oo uu tilmaamayo asbaabta iyo markaysa waxaan haddii looga jeedo qudrada qabla alficli way ahaatee caynkaas iyadaa markaa uu odhanayo imaamu alxaramayn laftiisu markaysaga uu ishaarayo marka calaa kulli xaal mas'aladaasi waxa ay tahay haddii la yidhahdo caradku laba zamaan baaqi noqon maayo iyo haddii la yidhahdo qudradu ficilka kama horayso oo wax qudro oo ficilka ka horeeya ma jiro labaduba waxay yihiin laba markaysagaa baatilo ah ayay yihiin adiladuna waxay inoo tilmaamaysaa in labaduba yacni markaa laga saxan yahay oo sawaabku u yahay caradku in laba zamaan baaqi noqon karo daliil diidayaana aanu jirin caqli iyo sharci toona wakadalik qudraduna in laba noocay taho qabla alficli iyo bacda qabla alficli iyo maca alficli inay ahaatay marka waxa weeye laba macnona ay kale leedahay midna takliif uu ku xidhan yahay midna ficilkuu ku dhacayo waxaa kaloy ku xidhan tahay masalada ku saabsan haddii waxay ka cararayaan qolyaha ashaaciradu haddii la yidhaahdo qudradu ficilka waa ka horraysa waxaa ka dhalanaysa qudradii oo jirta ayaan maqduurkii oolin maqduurkiiyo qudraduna waa isku xidhan yihin imaamulxaramayn baa markaa qaacidadooda ay ishaarayaan lafteeda buriyo oo waxa uu yidhi qudro iyo maqduur baa isku xidhan ayaa idinku yidhi sawta ilaahayba qudradiisu way jirto weligeed way jirto qadiimay ahayd khalqiguna qadiim ma ahayd marka maqduur baa jiraya ilaaba ilaa oo qudrada ku lamaanaanaya hadday sidaas qaacidadaasi sax tahay waxaa ka dhalan lahayd qudrada ilaahay ee qadiimada ah in waxa weeye makhluuquna la qadiim noqdo ayaa ka dhalan lahayd taasina wax jira maaha fallawmu qablahu cala talabusi fallawmu canaanta qablahu ay qabla alficli lagu canaananayaa cala talabusi yacni dhexgalka markaa la dhex gale ee lagu dheehnaadu ahaaday bilkafi markaa yacni tegitaanka markaa lagu lagu dheehnaado wahiye marka waxa weeye mas'aladani min adaqi lususi culamo badan baa ku tilmaamay masalada inay aada u daqiiq tahay waxay culamada qaar yidhahaan waa min aqmadi masaa'ili usuul fiqh masaa-isha usuul fiqhiga waa masaa-isha ugu markaa yacni qarsoonida badan bay ka mid tahay sidaas yada abay markaa ku cabireen faa'iido saasoo ku suganna ma jirta baa layidhi qaar kale waxay ka cabireen oo yidhaahdeen mas'alada noocani wax samara'a ma laha dakiil baynay ku tahay fanniga usuul fiqiga oo baabulictiqaad iyo meelaha ayn markaysaga xool lagu lagalaa lagaga hadlay ahayde dakiil bay ku taho waa layska soo dhexgeliyey usuusha fiqiga oo waxa weeye masaa'il fiqi oo ku dhismaysaa ma jirto ayay sidaas iyadaa culamada qaarkood yidhahdeen wa hiya markaa mas'aladan samaradeedu fii fardi lkifaayati fardu kifaayahay ku saabsan tahay kaainun fii fardi lkifaayati fahal yasqudu lismu dembigu ma markaa dhacaya bishuruucin markaa gudagal ma ku dhacaya shuruucaasoo qad xasala xasilay ma ku dhacaya wuxuu inoo tilmaamayaa masaa-isha ku dhismaya ee khilaafkan inay ka mid tahay fardu kifaaya oo haddii waxa weeye la yidhaahdo yacni wuxuu markaa ku go-ayaa amarku amarku wuxuu ku go-ayaa mubaasharada oo bimacnaa waxa weeye mutalabis oo dhan waxa weeye amarku waa saaran yahay may odhan qolada hore oo waxay yidhaahdeen waxa weeye wuxuu saaran yahay markaa talabus acti bimacnaa marka uu ilaa uu ka bilaabo yacni amarku muwajah kumaaha marka waxa weeye uu bilaabana amarki waa inqitaacaya sidaas iyadaa bay markaa yidhaahdeen marka waxa weeye masaladan waxaa ku dhismaysa yacni amarku mubaasharo ma ku go-ayaa mise ku go'i maayo ilaa ficilka la dhammaystiro fardulkifaayaha ku markaa ku dhismaysa haddii waxa weeye la yidhaahdo mubaasharaduu ku go-aya haddii fardulkifaaya la dhex galo mubaasharada bacdi dhex galeen ee baashireen buu ku go-ayaayoo dadkii kale dembigii kaga dhacaya haddii la yidhahdo markaysagaa ficilka in la dhammaystiro mooyaane si kale kagama dhacayo dadka kale dembiguna waxay noqonaysaa markaysa waxaan markaa in la yidhaahdo waxa uu ku xidhan yahay in la dhammaystiro oo la kaamil yeelo marka calaa kulli xaal yacni sawaabku waxa uu yahay gudagalkeeyo la gudagalay inaanu ku dhacaynin ka soo qaad salaatuljanaazo ayaa waxa weeye markaysa waxaan markaa qof in la doonay lagu tukado waa la xidhay salaadii haddii la yidhahdo dadkii kale waa ka dhacay kuwaan hadday dib uga baxaan bal hadda ka waran marka waxa weeye laazimada meesha soo arooraya imanaya ayay ka mid tahay a jihaad baa fardu kifaaya waa la dhex galoo waa la bilaabay bilowgaa la bilaabay ma kaga irtifaacayaa dadkii kale ismigu halkii baaba lagu joojiyey a dembiga ma kaga irtifaacayaa fardu kifaayo ma kaga dhacaya calaa kulli xaal markaysagaa qawlkaas horaynu soo sheegnay waa qowl daciifa marka waxa weeye sida shanqiidi sheegaya ayaana saxiixa wa hiya markaa samarada khilaafku fii fardi lkifaayati fardu kifaaya ay ku saabsantahy fahal yasqudu ma dhacaya alismu dembigu bishuruucin gudagal ma ku dhacaya gudagalkaasoo qad xasala xasilay lilimtihaali kallafa araqiibu kallafa waa kellifay alraqiibu ilaaha raqiibka ahi lilimtihaali yacni markaa imtisaal oo amar qaadasho ah oo ficilka in lala yimaado ah oo in la masalo oo wixii la is-amray in sidiisa loola yimaado wixii layska nahiyeen in sidiisa looga tago sidaasaa markaa waxa weeye takliifku yacni loo kelifay mukallafiinta saasaa ilahay u kelifay fa muujibun yacni shaksi oo waajibinaya tamakunan taman ku waajibinaya awoodu ficilka awoodaa musiibun musiib weeye calaa haadaa marka lagu socdo aw baynahu ama takliifku waxa uu ahaaday baynahu ay bayna alimtisaali imtisaal dhexdii iyo walibtilaa ay wa bayna alibtilaa'i waa markaysagaa yacni in damiir yani marka makfuuda ama majruura in wax lagu cadfo aan markaysaga wixii jaray la soo celin yacni noocii weeye oo ibnu maalik iyo qolyahaas inay baneeyeen saasu markaysaga waxaan marayaa ugu nadmiye aw baynahu ama marka waxa weeye takliifku waxa uu ahaaday baynahu ay bayna alimtisaali iyo walibtilaa'i a ma taradaday ku tacalluqdaa aw taradada ama waa noqnoqday yacni huwa takliifku baynahu imtisaal dhexdii iyo walibtilaa ay wa bayna alibtilaa'i ibtilaa dhexdii labadaasuu dhex yaalla oo labada marba mid noqon karaa shardu tamakunin tamakun shardigii awoodis shardigeed infaqada markaysa waxaan markaa waa maqnaaday calayhi marka ra'yigaa lagu socdo calayhi takliifun takliifun takliif yajuuzu waa bannaan yahay wayaqacu waa dhacaya biladii kii laysku kellifaa imtanaca mumtanic noqdoo mustaxiil noqday fii cilmi man kii markaa ogaalkiisa markaa ku noqday mustaxiil amara amray maca cilmi man maca cilmi man umira lala qabo markaysaga waxaan ogaalka kii markaa la amray inuu og yahay lala qabo inuu waxaasi mumtanic yahay kal maamuuri xaaluu la mid yahay ka la amrayo xaaluu la mid yahay oo ka la amrayaa uu og yahay in waxaan markaa lagu kelifay aanu awoodi karay bimacnaa aanu shardigii uu ku awoodi lahaa meesha ay ka maqan tahay fi lmadhabi almuxaqaqi almansuuri madhabtii la xaqiijiyey ee almansuuri loo gargaaray calayhi khilaafka la soo sheegay ayay ku dhismaysa wuxuu halkana inoo tilmaamayaa takliifka waxaa looga jeedaa ma imtisaal keliya mise waxa weeye waa ibtilaa iyo imtisaal bay marba mid noqon kartaa mas'alada noocaasuu halkana inooga warramaya wuxuu inoogu tilmaamayaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen maye takliifka waxaa looga jeedaa waa imtisaal oo shaygii waxa weeye la is amray ama layska nahiyey in sidiis sidii laysu amray ama laysaga nahiyey in loo sameeyo sidaas iyada ah ayaa waxa weeye muraadku ahaaday calaa haada haddii sidaa lagu socdo tamakun baa la shardiyaayo haddii waxa weeye ficilkii aanu tamakuninoo aanu awoodi karin oo bimacnaa shardigii uu ku samayn lahaa ee uu ficilku ku dhici lahaa aanu xaasil ahayn mukallaf inaanu ku noqonayn baa ka dhalanaysa qowlka labaadna wuxuu leeyahay maya wuxuu markaa takliifku dhex yaallaa laba shay labada shay uu dhex yaallaa waxa weeye waa imtisaal iyo ibtilaa haddii imtisaalka la waayo ibtilaa baa baaqi oo meeshii yaalla marka waxa weeye takaaliiftuna markaa ibtilaa waa u dhacdaa waxaa ka mid a qisadii nebi ibraahim oo kale waxa weeye inuu ficilka sameeyo muraadku ma ahayna in lagu imtixaanu muraadku ahaa waxaana la tilmaamay markaysagaa inuu ficilkii inuu isu diyaarinayo oo isagu asbaabtii la imanayo oo uu isku dayayo marka ayaa taasaa la eegayay ibtilaa baa looga dan lahaa a falama aslama watallahu liljabiin wanaadaynaahu an yaa ibraahima qad sadaqta ru'ya yacni waxaa loo inagu tilmaamay xaalka markaa inuu ficilkii la yimi asbaabtii ka horraysay inuu la yimi oo amarkii inuu qaatay laakiin ficilkii markuu samayn lahaayo inankii gowrici lahaa ayaa waxa weeye yacni la furtay inankii oo ilaahay waxau ihi wafadaynaahu bidibxin cadiim mid la gowraco bimacnaa waxa weeye wan weyn baanu markaysa waxaan markaa ku furanay mid la gowraco markaa weyn baanu ku furanay waa wan ah marka xikmada looga jeeday takliifkaas ilaahay baa aayaadkaa ku ishaaray ina haada lahuwa albalaa'u almubiin marka imtisaal inaan looga dan lahayna ibtilaa inay ahayd iyo imtixaan oo amarka inuu isku dayayo oo qaadanayo oo u hoggaansamayo iyo in kale intaa la eegayey ayaa marka isagaa laynoogu tilmaamay taas baana u daliila labadaas qowl ayaa markaa ku sugan qowlka sawaabkaayo waxa weeye waa qowlka inuu amarka ama takliifku inuu dhex yaallo ibtilaa iyo imtisaal ee aan ibtilaa keliya looga jeedin masaa'il baa ku dhismaysa mas'aladan khilaafka mas'aladan qof dumaraa waxay og tahay oo caado mutaridaa oo aan marnaba iskhilaafin bay waxay ku og tahay maalin heblaayo barqadeeda inay xaydayso ayay og tahay markay sidaas yadaa og tahay habeenkii waxaa waa ramadaan baa lagu jira habeenkii soon ma soo niyeynaysaa oo ilaa xaydka iyo caadadu ay ka imanayso ma soomanaanaysaa mise iyadoo waxa weeye ka eegaysa inaynay tamakuni karaynin kollayba oo inay maalintaa wada soontaa aynay ka suuragal ahayn habeenkiiba waxa weeye iska sii afuraad bay iska sii niyeysanaysaa oo subxiiba waxbay iska sii cunaysaa labada waa iyama haddii la yidhaahdo takliifka imtisaal baa looga dan leeyahay imtisaal ma suuragal ahoo yacni soom bacdi maalin ka mida in la soomaa yacni sharciga misaal looguma hayo a qisooyinka markaysagaa kuwa waxa weeye iska adigu maadiya waxaa mala ujeeda ayaa laga soo naqliyaa mid markaysagaa inuu markaa la yidhi maalin carafa abuu soomay markaasaa dabadeedna maalintii carafo markii uu soomay ayuu duhurkii afuray markaasaa la war maxaad markaysa waxaad markaa u afurtay soo adiga markaa maanta soomay ah wuxuu yidhi laba ma waxaa la sheegay laba sano yacni waxa weeye inay laba sana markaysagaa la ajar tahayo yacni markaa dembigeeda lagu masaxayo mise sanad bay xadiisku ahaa adigoo caashuurada ama ama carafada labada mid bay ahayd tuu sheegayey marka midna laba sana ay tilmaamaysay oo dembigii markaa sanadka soo socday ee sanadka tegey midna waxa weeye sanad bay kusoo arortay markaasuu yakfili sittatu ashhur lix bilood baa markaysagaa igu filan buuri a marka waxaasi markaysagaa dee wax markaa yani hadduu ahaa qof wax garanaya hadduu ahaa dee waxa weeye wax markaa yacni sharciga markaysagaa saa'iq ku ah ma aha yacni marka iska istihzaa iyo waxbay iska noqon kartaa adigu calaa kulli xaal haddii la yidhaahdo imtihaal baa looga dan leeyahay waxay noqonaysaa mar haddayna maalintii inay wada soontaa aynay sharcan yacni shardigeedii u maqan yahay shardigeedii sharciga ahaa shardigeedii markaysagaa sharciga ahaa oo aynay u suuroobi karaynin inay u bannaantay inay iska soo afurtaa haddii lagu socdo ibtilaa iyo imtisaal buu marba mid noqon karaa oo haddii xataa imtisaalka la waayo ibtilaagii baa meesha yaalla ilaaba ilaa waxaa waajiba inay markaa aynay afurine inay hore usoo soonto ayaa markaa waajiba ilaa wakti ay kaga markaa ekaanayso la arko wakadalik masale kaloo fardiyana waa ku shabahaanoo waxay yidhaahdeen calaa sabiil alfardi waaltaqdiir fardiyaadkaa iska badane waxay yidhahdeen qof dumaraaba markaysaga waxay ku ogaatay inay waxa weeye waktigaa xaydayso maalinta markaa goortaa barqada inay xaydayso oo nebi baaba u sheegay oo yidhi goortaasaad xaydaysaa iyaduna waa saas si la ogo masaladaasay markaysaga iyaduna ku dhisantay fardiyaadka iyaguna ay sheegaan masalada kusoo arooriyaamay ka mid marka adigu calaa kulli xaal mas'aladan uu haddaba waxa maray oo ku tegey subki oo kitaabkiisa jamculjawaamica la yidhahdo mas'aladan ku qoray oo marka aamirka iyo ma'muurku labaduba isla og yihiin takliifku waa marka waa bannaan yahay takliifkaasi waa bannaan yahay marka ma'muurkoo keliya og yahay oo aamirku aanu ogeynna waa bannaan yahay taasi sharciga noqon maysa waa makhluuqu markuu makhluuq wax amro noocaasoo kale ay noqonaysa oo qof baaba markaysa waxaan markaa yacni qof baa waxa weeye ilaahay waxa uu amray inuu takliif la yimaado ramadaan inuu soomaa la amray ilaahay wuu og yahay ramadaan qofkan inaanu gaadhayn ramadaan inaanu gaadhayn wuu og yahay laakiin ibtilaa baa ku jira ibtilaaga ku jiraa waa maxay inuu sii casmiyo oo sii ictiqaadiyo oo sii goosto inuu waxa weeye markaa soomi doono umuuraha noocaasa ayaa markaysaga ku jira marka takliifka noocaasi waxa weeye waa asaxayaa ibtilaa baana markaysaga ku jira saas aawadeed baa zarkashi baxrulmuxuudka waxa uu ku odhanaya waalxaqu صixatuhu waanahu laysa bilmuxaali fii shayin wayajuuzu min alqadiimi tacaala an ya'mura cabdahu bima calima anahu yakunu walahu fawaa'idu halaasa إحداها اعتقاد الوجوب ويجوز التعبد بالاعتقاد كما يجوز بالفعل الثانية العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت على صفة التكليف ومات على ذلك فيصاب أو لا يعزم فيعاقب الثالثة جواز أن يكون فيه للمكلف مصلحة ولطف ويكون فيه فائدة مصححة لهذه القاعدة أيضا وهو شك المكلف في بقائه إلى ذلك البحر المحيط مجلد ككواد لوابق ليسجد يسقاشا بالتحقيق التامر marka waxa uu tilmaamayaa zarkashi saddex faa'iidooyin saddexdu ku sugan yihiin takliifka shaygaa la ysku kalifayo inay ansaxayso uu ilaahay og yahay inaanu markaa gaadhiba doonin in lagu kalifa inay bannaan tahay oo ansaxayso waa mida waajibnimada inuu ictiqaadiyo waa midda labaada inuu goosto hadduu waktigaasi soo gaadho isagoo sifatu takliif ku sugan hadduu soo gaadho inuu markaa soomo ama waajibkaa la yimaado oo dabaed markaisaga casmigaa hadduu ku dhinto laga abaaliyo ajar uu ka helo amaba uu goosto inaanu soominba oo dabeed markaysaga markaa lagu ciqaabo casmiga iyo shayga saddexaad oo ah markaa inay dhici karto maslaxa inay addoonka ugu jirto fawaa'id noocaasaa ku sugan bay markaysaga waxaan markaa yidhahdeen marka mas'alada culammada qaarkood baa waxay soo rareen sida shaari shaarixaba waxaan leeyahay sida mucalliquba mararka qa mucalliquba uu ishaarayo culamada qaar baa marka waxay soo rareen mas'alada noocaasa takliifkeedu inaanu bannaanayn itifaaqna ay tahay inaanu bannaanayn culamada qaar baa ku soo raray mas'alada itifaaq culamada sidaas ku soo rartay waxaa ka mid a wadaadka aamidi la yidhaahdaa ka mid a oo itifaaq buu mas'alada ku soo raray maxalligu waxau odhanayaa jamculjawaamica markuu sharxayo ومسألة علم المأمور حكى الآمدي وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم وبعض المتأخرين قال بوجودها بالعزم على تقدير وجود الشرط قال كما يعزم المجبوب في التوبة من الزنا على ألا يعود إليه بتقدير القدرة فيصح التكليف عنده حاشية البنان لببق ليستغالي الطبع waxa uu tilmaamayaa masalada waxa weeye ma'muurku inuu garanayo inaanu shardu shardigii markaysa waxaan markaa inaanu tamakunka ahaa inaanu helaynin oo bimacnaa aanu gaadhaynin ama marka waxa weeye inaanu samayn karaynin uu sidaas ogaado mas'alada sidaas ah aamidi iyo kayrkii waxay soo rareen itifaaq culammadu isku waafaqsan yihiin in waxa weeye takliifkaasi aanu ansaxaynin inaanu ansaxaynin takliifkaasi sababtuna waxay tahay faa'idadiisii ayaan waxa weeye jiraynin xaalkaa waxa weeye faa'iidadiisi joogtay wakhtiga uu ka jaahilka yahay ayaan markaa jiraynin wakhtiga markaa uu og yahay muta'akhiriinta qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya faa'ida waa jiri kartaa bannaanigu xaashiyadiisa waxa uu ku tilmaamaya bacdu lmuta'akhiriinku waxa weeye waa ibnu taymiya uu odhanaya bannaaniga ayaa ku odhanaya xaashiyadiisa jalaal almaxalli markuu yidhi wa bacdu lmuta'akhiriina saasay yidhaahdeen ayuu wuxuu odhanayaa bannaanigu bacdu lmuta'akhiriinku waa ibnu taymiya marka waxa weeye bacdu lmuta'akhiriinna waxay yidhaahdeen faa'ida waa ku jirtaa oo waa casmi uu goosto inuu ficilkaa la yimaado yacni haddii ay dhacdo in shardigiisi ay jirto haddii la qadaro shardigaa haddii la helo waa inuu sidaas goosto sida qofka markaa majbuubkaee dakarkiisa la jaray uu u goosanayo in waxa weeye tawbadda inuu zinada ka to zinada markuu ka toobad keenayo inaanu weligii zina dib ugu noqon ninbaa dakarkii la jaray dabeedna markaa zinuu doonaya inuu ka toobad keeno horaa zina uga dhacda zinadii uu doonayo inuu ka toobad keeno waxaa ka mid ahayd alcazmu calaa an laa yacuuda ilayhi abadan inkastoo culimmada markaysagaa qaarkood ay yidhahdeen mar hadduu majbuub yahay oo aanu u suuroobi karayn taasi waajib kuma aha inkastay caynkaa yidhahdeen haddana markaysagaa furuuc ahaan culamada qaarkooda u sheegay baa jirto markaysagaa yidhi inuu ku daraa yacni shardiba yaynay ku ahaane markaysagaa wax u bannaan weeye markaa wuxuu goostay inaanu weligii dib u sinaysan yacni sidaa wuxuu ku goostay maxadiiba ay dhacdo markaysagaa inuu awoodoba hadday dhacdo inaanu dib u sinaysan buu goostay marka waxa weeye cazmiga noocaasa faa'ida ku sugan ajarna waa ka helaya marka sidaasoo kale waxa weye faa'idadaasoo kalea ku sugan maxalligoo kale qudhiisu itifaaqa aamidi inuu la ogol yahay ayay ku tusinaysaa oo xaashaddaa xaashadda ka dambaysu wuxuu ku odhanayaa oo ku soo goynayaa marku xoogaa markaysa waxan markaa uu sheeg sheego ayuu wuxuu odhanayaa fasawaabu maa xakawhu min alitifaaqi calaa cadami asixa xaashiyati lbannaani mujalladka koowaad laba boqol iyo laba laba boqol iyo labaatan tii hore laba boqol iyo sagaaliy toban been marka culamo badan oo kalena waa sheegeen ibnu najaar waxa u yihi waqad qataca alusuliyuuna bicadami sixati takliifi maa calima aamirun wama'muurun intifaa'a shardi wuquuci sharxu lkawkab almuniir mujalladka koowaad afar boqol iyo sideed iyo sagaashan waxaa ka mid ah zarkashi oo kale isaguna markaysaga hadal buu ka soo raray cabdari sheikha la yidhahdo ayuu ka soo raray waxaana u qaybiyey masalada saddex qaybood buu qaybiyey قال العبدري في شرح المستصفى الأمر المقيد بشرط له ثلاثة أحوال أحدها أن يكون الشرط معلوما انتفاعه عند الآمر والمأمور جميعا فهذا ممنوع بالاتفاق بعبدري يعني مستصفى ووذات شرحي oo zarkashina uu ku soo rarayo baxrulmuxiidkiisa wuxuu ihi shardiga hadduu yahay mid la garanayo inaan aamirkiiyo ma'muurku mid waliba ay garanayaan inaanu jiraynin taasi waa mamnuuc in la ysku kalifaa waana la ysku waafaqsanya itifaaq buu ku soo raray cabdarina zarkashi qudhiisu markaysagaa kuma tacqiibin ahaani an yakuuna majhuulan cindahumaa fa jaa'izun bilitifaaq haddii labadooduba ay ka jaahil yihiinna yacni waxa weeye taasi waxay noqonaysaa masaa'isha ay is-amrayaan makhluuqu is-amrayaan amaa khaaliqu markaysagaa dee waxba kama jaahil noqdo taasna waxa weeye waa jaa'iz bilitifaaq aلثaaliثu an yakuuna macluuma cinda alaamiri majhuula cinda alma'muuri fahada mawdicu lkhilaaf masalada laysku khilaafsan yahayba waa marka aamirku garanayo inaanu makansan doonin ama gaari doonin aamirku markuu garanayo laakiin ma'muurku uu ka jaahil yahay masaladaasaa la ysku khilaafo muctasiladuna diiday ashaaciraduna ay ogoshahay zarkashi wuxuu odhanaya markuu hadalkiisaa soo naqliyo oo uu soo raro ou dabeedna yidhahdo intaha hadalkii cabdari waa dhammaaday ayuu wuxuu odhanayaa wafaatahu qismu raabicun wa huwa an yakuuna alma'muuru caaliman bilintifaa'i duuna alaamiri falaa yasixu wifaaqan liintifaa'i faa'idatihi min jihati alma'muuri wahuwa alimtihaal wa cadamu sixati dalabihi min jihati alaamir waxa uu tilmaamayaa yani waxa weeye nooca afraad oo ah markuu ma'muurku garanayo inaanu markaa shardigiisii helaynin oo bimacnaa aanu makansan karinba markuu sidaas garanayo aamirku laakiin aanu garanaynin yacni takliifkaasi ma asaxayo waana laysku waafaqsan yahay buu sarkashina leeyahay baxrulmuxiid itifaaq buu isaguna soo raray markaasuu dabeedna hadalkii safiyulhindi buu markaa isagana soo raray oo qaala safiyulhindi sheikha la odhan jiray wuxuu yihi waa sheikha ibnu taymiya isku waqti ahaa inuu culumta macquulaadka iyo markaa usuulka iyabuu baxar ku ahaa wa qaala safiyulhindi itafaqa alkullu munaadaradii markaysagaa lala munaadaranaya ibnu taymiyana shaahid buu ahayo waa joogay isagaaba marag u qabsaday ibnu taymiya waqtiyada qaarkood oo yidhi markaysagaa macquulka ki idinku yaqaanay waa kaas waa safiy lhindi ha sheego sidaa sidaa wax khilaafsan wa qaala safiy lhindi itafaqa alkullu calaa ana alma'muura low calima annahu laa yatamakkanu min ficli alma'muuri bihi fainahu laa yaclamu annahu ma'muurun ila calaa ra'yi man yaquulu bitakliifi ma laa yutaaq albaxru lmuxiid mujalladka koowaad saddex boqol ilaa saddex boqol iyo kow waxa uu tilmaamayaa safiyulhindi laftiisu waxay dhammaan isku waafaqeen hadduu ma'muurku garanayo inaanu makansanayn oo ficilkaa inuu sameeya aynay u suuroobaynin inuu ogaado in la amray ma suuragal aha mooyaane in lagu socdo ra'yiga odhanaya takliifu maa laa yudaaq waa bannaan tahay ra'yigaa in lagu socdo mooyaane wax alla wixii kale oo dhami way isku waafaqsan yihin inayna bannaanayn oo inuu ogaadaa inay waxaasi mukallafku ku yahay oo la saaray oo la faray inayna dhici karinba adigu calaa kulli xaal sida markaa haddaba shiiku maray subki yani sida uu maray xoogaa markaysagaa waxaa doonaya aayaatulbayinaatka ibnulqaasim alcabaadi baa doonaya inuu u nusreeyo weliba markaysagaa waxa ugu nusraynayana wax muqnica kuma arag waxa uu odhanayaa un markaysagaa qaacidada ku saabsan takliifu maa laa yudaaq qaacidadaa marka la milicsado ciddii banaanaysay tanna inay banayso ayaa ka dhalanaysa haayada waxa uu sheegayay marka ibnuqaasim alcabaadi yani oo sida uu ugu nusreeyo yani kitaabka waxa weeye subki iyo maxalliga siduu ugu nusreeyo la ogsoon yahay yani marka intaasu markaa haayada wuxuu sheegaya ay tahay marka calaa kulli xaal xuluulu baad mooddaa inuu raacayo oo isaguna markaa shuraaxda jamculjawaamica ka mida wuxuu marka ad mooddaa inuu raacayo markaysagaa sida subki oo waxa uu yihi xuluulu sheikha maalikiga xuluulu la yidhaahdo diyaa laamica والحق الثاني وأن التمكن إنما هو شرط في إيقاع الفعل لا في توجه التكليف الضياء اللامع يعني مركا مجلدك لباد صفحة أفريقيا طبعا مركا خلاصة القول مسألة سداسة مركا نقاش فربدن يقول سوين هاي يعني مركا شنقيدنا وسلمي ومركا أقلاضي إن شاء الله تعالى وطال عندهم تان مركا على كل حال علماء بدن با اتفاق خلافا صورها ريه مركا بل إن لسي تتبعوا هذو كتبتك لا راجعوا ayaa markaa fiican kallafa araqiibu ilaaha raqiibkee markaa khalqiga ilaaliyaa wuxuu kalifay oo addoommada uu kalifay lilimtisaali imtisaal darteed oo markaa in wixii markaa la masalo oo lala yimaado darteed buu wax u kalifaa fa muujibun markaa shaksi oo waajibinaya tamakunan tamanku waajibi tamakun waajibinaya in la makansado musiibu waa mid markaa asiibay weeye calaa hada ra'yi marka lagu socdo aw taradada ama takliifku waa noo noqday baynahu imtisaal dhexdii iyo walibtilaa ibtilaa dhexdii labadaasu dhex yaalla haddii imtisaal la waayana ibtilaa buu noqon karaa shardu tamakunin tamakun shardigii awoodis shardigeed infaqada waa markaa weysantay oo bimacnaa waxay noqotay mid maqan calayhi marka ra'yigan lagu socdo calayhi takliifun yajuusu takliifun takliif baa yajuusu bannaan wayaqacu dhacaya biladii kii la ysku kelifo imtanaca markaa mumtanic noqdo mustaxiil noqday fii cilmi man kii markaa ogaalkiisa mustaxiil ku noqday amara wax amray ee aamirka ahaa cilmigiisa mustaxiil ku noqday saasuu ku xallinayaa shaarixu maca cilmi man umira mac ayaa la markaa la dabdinayaa nadmi ahaan marka la akrinayo asaalatan mac iyo maca waa luqataan laakiin waxaa mashhuura maca ayaa mashhuura laakiin hadda nadmiga darteed waxaa la akrinayaa yani mac daruuratu shicirna maaha waa luqa saa'iqa mac cilmi man umira lala qabo markaysagaa ogaalka kii la amray uu og yahay in waxa weeye aanu isaguna makansanayn kal ma'muuri xaaluu la mid yahay ma'muurkoo keliya oo aanu aamirku ogeyn siday taasiba u bannaan tahay baa labadoo wada socday hadday hadday og yihiinna ay u bannaan tahay hadduu ma'muurkoo keliya og yaho aamirku aanu ogeyn siday u bannaan tahay ayaa waxaa bannaan in aamirka iyo ma'muurku markay labaduba isla og yihiin inaanu makansanayn fi lmadhabi almuxaqaqi madhabtii la xaqiijiyey gudaheeday saasi ku ahaatay almansuuri loo gargaaray calayhi khilaafka lasoo yani lasoo sheegay marka lagu dhiso والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وعلى آل محمد لفظ منزل على محمد لا يدل للإعجاز وللتعبد وليس وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقلة وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوثاق رأي معتبر وليس منه ما بالآحاد روي فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا صحة الإسناد وجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد قبر تواتر السبع عليه أجمع ولم يكن في الوحي حشو يقع وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد معنى له في القصد قلت أصل وهو الذي اللفظ به يستعمل نص إذا أفاد ما لا يحتمل غير وظاهر إن الغير احتمل والكل من دين له تجلى ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي والمنطوق وهل ما ليس بالصريح فيه قد دخل وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك الإيماءات
فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن وصفه بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفط وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم يسمى بالتنبيه الخطاب وولد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد قال المصنف رحمه الله كتاب القرآن ومباحث الألفاظ آه هذا كتاب آت- هذا كتاب في تعريف القرآن ومباحث أقواله وذكر مباحث أقواله كان وحا مركا ويهي آه باب كسابسا ما هذا كتاب تعريف القرآن وكتابك يعني أوبنتي آه قرآنك التعريف كيسة قرآن محال يدهده يو مباحث الألفاظ أي وذكر مباحث ألفاظه ألفاظ مركا قرآنك ee awaamirta nawaahida cumuumka khusuuska mutlaqa muqayadka iyo waxa la midka ah alfaadiisa caynkaas ah ee baxsigii lagu baxsinayey mabaaxistii la sheegayey baxsigiisa la sheegayo masaa-isha lagu baxsinayo Ee, marka waxa uu tilmaamayaa maadaama adilada sharciga ahi ay tahay alkitaab yacni qur'aanka sunnada ijmaaca qiyaaska ayaa marba waxa weeye mid buu ka warramaya wuxuu ugu horraysiiyey qur'aanka maadaama uu ugu mudan yahay ayuu ugu horraysiiyey qur'aanka آه، وحول لفظ منزل على محمد أي هو قرآنك لفظ رهوي رهضاس منزل لقصه دجيه على محمد محمد لقصه دجيه لأجل الإعجاز عكسي قلن خلقك اللي عكسي قلن أيه اللي قصه دجيه وللتعبد آه، تعبدنا اللي قصه دجيه طلب لطلب أيه إن مركا لقو يعني مركا ربي لقو عابده oo tilaawadiisana ay tahay mid yacni markaa la dalbay oo laynaga doonay ama layna amray inaynu markaa rabbi ku caabudno lafdiga alqur'aan la yidhaahdo sida uu shaarixuba markaa tilmaamayo ee culammadu yacni macno ahaantiisa luqa ahaan waxa uu yahay way isku khilaafeen luqatan maxaa qur'aan la yidhaahdaa maxaase laga soo qaatay يعني علماء قار waxay yiraahdeen waxa laga soo qaatay waa min alqiran ba laga soo qaato qaran oo nuunku asal bay yiraahdeen wana sida shaafiiciga laga soo naqliyay oo iqtiraanka ay ahayd marka isaga sidaas iyada ah lamaanaanshaha uu isku lamaan yahay aayaadkiisu oo qaarkiiba qaarka kale ku lamaan yihiin ayaa laga soo qaatay